bannaanka hore ee goob lagu cibaadaysto oo ay leeyihiin dadka armeniyaanka ah ee ku dhaqan magaalada xalab ee dalka siiriya waxaa ku sugan dad ka warwarsanaa in dadka kiristaanka ah la dulmiyo amaba lagu xadgudbo kadib markii ay xukuumaddii dalka siiriya dhacday ee ay awoodda la wareegeen kooxa muslimiin mayal adag waxaanay sheegeen in qaar badan oo ka mida jaararkoodii ay baxsadeen xukunka madanigaana lagu soo rogay xukun islaamiya islamarkaana ay aada uga walaacsan yihiin waxa uu noqon doono tallaabada tan xigaysa geesta kale magaalada dimishik ee caasimadda dalka siiriya waxaa ku soo batay rag hore uga tirsanaa ciidamada xukuumaddii dhacday haatanna ganacsiyo yaryar la wareega suuqyada sida yaxye sabuur
waxaanu ahayn askar markii ay xukuumadda asad dhacday dhammaanteen waxaana loo sheegay waxaad tihiin howlgab markaa iminka waxbaanu dariiqyada ku iibinaa si aanu qoysaskeenna u biilino kadib markii ay dhacday xukuumaddii bashaar al asad waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mida saraakiishii xukuumaddaasi dhacday qaar badan oo dadka deegaankaahina waxa ay u baxsadeen dalka dibaddiisa iyo goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn dadka badankoodu waxay ka baqayaan in siyaabo kala duwan loogu xidhiidhiyo xukuumaddii dhacday kadibna iyaga laga aargoosto magaalada suweyda oo ku taala koonfurta dalka siiriya qaar badan oo ka mida dadka asalkoodu kasoo jeeda druiska oo ah koox diin gaara haysata ayaa sheegay inay haatan u baahan yihiin inay iswaardiyeeyaan si ay ammaanka xaafadahooda u ilaaliyaan faris busaad waa tukaanle haatanse waxa uu shandada dhabarka lagu qaato ku iibiyaa alaabo yaryar oo kala duwan wuxuu rajo ka qabaa in dadka siiriya ay mar kale midoobaan oo ay dowlad wanaagsan samaystaan
ilaa hadda waxba maan arag mana jiraan wax xaaladan la mid ah waxaan rajaynayaa in la wada midoobo oo la helo cadaalad iyo xuquuq ay dadku leeyihiin meel kasta oo ay joogaan dowlad keliya oo dalka oo dhan maamusha islamarkaana tixgelisa xuquuqda diimaha kala duwan iyo xuquuqda aas-aasiga aheed muwaadiniinta ayay dad badani rajo ka qabaan sida sheekh xikmad al hijri oo sheegay in dadka uu hogaamiyaha diimeed u yahay ay ka warwarsan yihiin xaaladda ammaanay haatan jirta balse ay ku wareejin doonaan hubka ay haystaan dowladda balse waxa uu tilmaamay in weli wakhtigu yahay mid hubanti la'aana
qof ahaan iyo kooxaha ka jira suuriyaba waxaanu u baahannahay inaanu dareenno inay jiraan shuruuc iyo qawaaniin ilaalinaya xuquuqda dadkeenna xaaladda iminka lagu jiraa waa mid meel gaar ah waa xaalad la dareemayo in aanay dowladda jirin waa xaalad xukuumad la'aan ah dalka siiriya ayay ku wada nool yihiin qoomiyado kala duwan oo diimo kala duwan haysta amaba madhabyo kala duwan aaminsan waxaanay dhammaantood ka midaysan yihiin inay helaan dowlad dadka xuquuqdooda ilaalisa oo cadaalad ku maamusha